wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka buluuga xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane axmed xasan aadan ayaa magaalada muqdisho ka daafuray qorshaha dhismaha guddiga hubinta tayada kalluunka soomaaliya waxaana daafurkan kasoo qeybgelay wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk ee soomaaliya wareen wasiirul wasaaraha wasaaradda caafimaadka iyo wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeya ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in laga faa'idaysto kheyraadka gaar ahaana kan kalluumaysiga anuu ku hadlaya magaca wasaaradda caafimaadka waxaan rabnaa inaan ilaahay idankiisa aan muxuu ahaa qaybteenna ka qaadano oo haddaba maxay waddankeenna wuxuu u baahan yahay waxyaabo badan haddaan waxyaabaha badan oo maxay ahayd aan la dhoorin caafimaadkooda cudurrada meeshaay ka imaan karaan dhibaatada meeshaay ka imaan karto wasaaradda xanaanada xoolaha oo bixiso shahaadada ay ku dhoofaan waxyaabaha caafimaadka oo uu kalluunka ugu horeeyo oo xoolaha ay ku jiraan marka ani waxaan dhihi karaa saaxiibkay shaqo wanaagsan ayuu qabtay wuxuu naga saaciiday mas-uuliyaddii annaka nagu koobneed wuxuu u sameeyey inuu ballaariyo oo si guud ay noqoto maadaama burbur badan uu soo gaaray sektarkan haddii hay-addan la sameeyo kalluunka soomaaliya la dhoofiyo sanadkii inay suurtagal tahay in lix boqol oo kun oo mitrig tan in la dhoofiyo oo ah one point eight billion us dollar inaan ka heli karno sanadkii haddii intaasaan u baahanay weli bajetkeennu halkaa ma gaarin bajetka dhan dowladda ku shaqaysaa inta halkan laga helo keliya ma gaarin wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka buluuga ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa sheegay in wasaarad ahaan ay ka go-an tahay tuhubinta tayada kalluunka gudaha iyo kan dibadda loo dhoofinayo islamarkaana ay ka xukuumad ahaan diyaar u yihiin inay door muhiima dhaqaalaha dalku ka qaato kalluunka soomaaliya maanta inaan halkan imaado oo aan ka daafurayna dhismaha maamulka tayada iyo badqabka kalluunka soomaaliyeed oo runtii sidaa la sheegay ahamiyad gaar ah ee u leh ee dadweynaha soomaaliyeed gaar ahaan wasaaradda kalluumeysiga ee dhaqaalaha buluuga sababta ugu weyn oo ahamiyadda keenteenna ay tahay kalluunka aanu leenahay oo laysku raacsan yahay tiradiisa iyo tayadiisa intaba waxaa muuqata in badan inaan laga faa'iideysan sababaha laga faa'iideysan waayana waxay tahay inaan lagu kalsooneyn marka dabadda la geeyo badqabkiisa iyo broseska uu soo maray sida uu yahay hay-addani ama maamulkani guddigan wuxuu ka shaqayn doonaa inuu hubiyo kalluunka inuu standarkiisi maray ayadoon ognahay in ay jirto hay-addii taydhowrka soomaaliyeed oo qayb ka ah guddigan soomaaliya oo ka mid a waddamada leh xeebaha ugu dheereeyay khaaradda afrika ayaa haddana waxaa inta badan la sheegaa in sidii ahayd aan laga faaidaysan kheyraadka badda